haatana dhegeystayaal waxaad kusoo dhowaataan barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha sida caadiga ahba waxaa hadiyo goor isugu kaayasoo duwa maxamed colaad xasan
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijkeennii wicitaanka dhegaystaha oo toddobaad walba maalinta axadda ahadahan oo kale aad ka dhegaysataan idaacadda v o a laanta afka soomaaliga dad ku dhow toban qof ayaa ku dhintay afartan kalena way ku dhaawacmeen weeraro isqarxina oo baabuur loo adeegsaday oo maalmo ka hor ka dhacay magaalada muqdisho saraakiisha ammaanka dowladda soomaaliya ayaa sheegay in afar askarta dowladda ah ay ku dhinteen oo laba ka mid ay ahaayeen saraakiil madax u ahaa saldhigyada booliska ee degmada wardhiigley iyo degmada shangaani waxaa kaloo weerarka ku dhintay dhammaan kuwii weerarka soo qaaday oo tiradooda lagu sheegay lix raga weerarkaasina waxaa sheegatay kooxda al-shabaab ee soomaaliya inkastoo kuwii weerarka soo qaaday aanay gaarin ujeeddadii ay lahaayeen oo ahayd inay gudaha u galaan hoteelka oo bartilmaameedkooda uu ahaa ayaa haddana weerarku waxa uu dhaliyey khasaare xoogle al-shabaab oo laga saaray magaalada muqdisho bishii agost sanadkii labada kun kow iyo tobankii ayaa waxay magaalada ka waday weeraro isqarxina iyo dilal ay ka dambeeyaan oo lagu beegsanayay saraakiil dowladda ka tirsan iyo dad rayid ahba waxaa kaloo jira degmooyin ka tirsan magaalada muqdisho oo xilliyada habeenkii ah la dareemayo inay dagaalyahanno ka tirsan al-shabaab ay ku dhuumaalaystaan dadka degaankuna ay cabsi ku waabariistaan meelaha qaar haddaba kaalin intee la-eg ayuu ka qaataa maamulka gobolka banaadir sugidda amniga xiriirka iyo wada shaqaynta hay-adaha ammaanka dowladda iyo kuwa gobolka ka dhexeeya intuu leegyahay su-aalaha iyo kuwo kale oo badan waxaa ka jawaabaya guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee dhinaca amniga ee maamulka gobolka banaadir warsame maxamed xasan joodax loo yaqaan oo toddobaadkan marti ku ah barnaamijka wicitaanka dhegaystaha qaar ka mida dhegaystayaashiinana ay su-aale ku weydiin doonaan kusoo dhowow barnaamijka wicitaanka dhegaystaha aad waad umahadsanta xalaad dhegaystayaasha waxaad faahfaahin ka siisaa bal xaaladaha ammaanka ee magaalada muqdisho iyo waxaad ku tilmaami karto marka ugu horeyda adinka bahyima idaacadda iyo dadka soomaaliyeedna dhegeysanaa laba waa salaamaya haddii arrimaha dhacaya iyo in layska weydiiyo iyo aragtida dadka in la cabiro iyo waxyaabaha dhacaya in wax laga yiraahdo oo dadku aragti wanaagsan uga cabiro hadba siday u dhacayaan iyo waxyaabaha in laga dhaho ay ku habboon tahay in wax laga yidhaahna aadan usoo dhaweyneynaa uuna faraxsannahay annagu haddaan aragtidaa ka hadalno waxa weeye ama aan magaalada muqdisho iyo sida ay tahaan ka hadalno magaalada muqdisho marxalado badan ay soo martay muddooyinkii lasoo dhaafayey oo hadba adag marar badan marar badana si ah sida dadka soomaaliyeed ama haddii halbeega meel laga eego magaalada inay aada rajadeedu u fiican tahay ayaan wax badan rajeyneynaa ayna noqon doontaa insha allah waxaana rajeyn doonaa in insha allah dadaal badan iyo dad badan oo dambilayaal oo laga warwareegaya in ay qaban doonto birqabatada ka leexleexanaysa oo wax badan ee mataqaana loo qaban doo loo badin doono shaayada ay birqabatada ay ku leedahay liajli ayadoo mas-uuliyaddu nafarayso inaan dadaal badan oo waxyaabaha dadka dadka dadka dhibka ku wada in laga qabto qayb ay yihiinba ay lagama maarmaan tahay madaxdeenna qaranna insha allah aan rajeynayna inay tilmaamo badan oo wax lagu saxay ay ka bixin doonto annaguna aragtidan qabna ay tahay ka qof ahaan iyo ka gobol ahaanba in wanaag badan lagu soo dabaalo dadka laga qabto waxyaabaha xumaanaha kala duwan ka shaqeeya gacanna la siiyo waxa wanaaga iyo waxa dalku ku dhismi karo oo nabadiisa horumarkiisa wanaagiisa waxbarashadiisa horu dhaqaaqiisa dhinac walba wixii qayb ka qaadanaya oo dhan in laga shaqeeyo wa waa gartay laakiin guddoomiye magaalada muqdisho ammaan baa ka jira magaalada muqdisho ammaan baa ka jira soo noqnoqota qurba joog fara badanna way ku noqonaysaa laakiin weli qaraxyadii iyo weeraradii al-shabaab ay ka fulinaysa ad moodaa in maaro loo laayahay maxaa ugu wacan baad is leedahay waa mahadsan tahay horta marka ugu horeyda qaraxyadan calamiga oo nimankan alqaacidada ay wadaan caalamkao dhan ay ka dhacayaan maraykan iyo yurub iyo adduunkao dhan carab iyo ajab africa ummadoo dhan ay intii ay lugku lug la gaaraan oo dhan ay dhibku ka socdaa dhibka ka socdana looma joojiyo nolosha iyo waxa la higsanayo qolo walbaana dadaalkeeda iyo dadnimadeeda wixii ay ku qaban karta ku qabataa annagu insha allah uma aragno qurba joogtida qurba joogtana wax cabsi geliya oo gaara inay u muuqan doonaan dadka gudaha joogana inay wax dheeraada ka qabtaan waxyaabaha ay nimankan mar walbaba hadday muddo joogaan bay la soo dhuuntaan markii la isdhigto in dhigashada la iska daaye dagaalan kala go' lahayn iyo dadaalan kala go' lahayn lagu shaqeeyo dhinac walbana looga shaqeeyo dadka shaqaynayana wixii saacidi lahaayo dhinac walba liyojiis jikada in mataqaana loo fududeeyo si ay noogu qarsoomaan wax badan intaasaan insha alla rajaynaynaa madaxdeenna iyana kala hadli doona iyo dadkeenna dhammaantii inaana ka wada qayb qaadana dhibka sidaas u yaallay aan qofna gaar looga sugin dadka soomaaliyeed ka qayb qaato wixii xaafadahooda iyo guryahooda ka dhacaya ay ka warbixiyaan wixii ay u maleeyaan inay khatar keenaan ka warbixiyaan hay-adaha qabanashada iyo wax kaqabadka iskaluuna inay taagnaadaan oo ay ahaadaan ciidan saaran baabuurta kuwa khatar loo maleeyana ay mataqaana kala hortagaan waxa ugu habboona wax looga qaban karo diyaar garowga iyo dadaalka ay ku jiraan iyo meel walba ay joogaanna loogu tago haddii la sugto oo lagu sugto guryaha guryahay soo gelayaan dadka seexday oo isku hadlaynaya amniga ayay guryahooda ugu gelayaan hadda dadkuna inay seexdaan oo isku hadleeyaan dowladooda iyo inay isku hadleeyaan qoragooda iyo gacantooda wax ka dhexeeya ma jiraan waa in dowladnimada la isku hadleeya dowladnimadana ay seefgaraysaa wax walboo dhib keenaya aad baad umahadsan tahay waan kusoo noqon doonaa su-aalaha waxaan rabaa dhegeyste ku jira qadka inaan soo geliyo dhegeysta ku bilow magacaaga iyo halka aad nagala soo xiriirayso
bismillahi raxmaan raxiim magacayga waa ciise cali geedi waxaan joogaa wadanka netherland waxaan rabaa inaan guddoomiyaha weydiiyo maaragtay aragti ahaan horta waxaa iga horeysa gobolka banaadir nimanka maamula waxay mas-uul ka yihiin dhammaan ummadda ku nool gobolka banaadir haddana mararka qaarkood waxaa dhacda in inta bara dhib dhaco ama qarax dhaco ama masiibo kale ay dhacdo la yidhaahdo masiibadaasi wax khasaaraa ma geysanin ayadoo dad rayidahoo tobanaan gaarayo ay wax ku noqdeen ama ay ku baabeen ayagoo mas-uuliyiintu ay fiirinayaan oo keliya maxaa ajnabi ku dhintay meeshaas ama wax ku gaareen ama maxaa mas-uuliyiin sare wax ku gaareen oo ay meesha ka muuqato in dawladda ama maamulka la sheegaha uu yahay oo keliya nimanka maamulka haaya oo bis laakiin dadka rayidka ah ee masaakiinta ah ee wax ku noqonaya goobaha wax ku dhibaatada ka dhacdo aan waxba loo aabayeelin oo wax danan aan laga gelin midda kale waxaan leeyahay guddoomiyaha aniga waxaan qabaa aragti ahaan nimanka adinka ciidanka idiin ah waaye kuwa dhibaatada waddanka wada haddii nimanka staafkiin ah ciidankii nimankaan le waxaan ka wadaa nimanka adinka istifhaadi la socda hadday ammaanka si rasmiya si saxa u gutaan waajibkooda wax dhiba ma imaan karo laakiin dhibka waxa wado waa nimanka idinka idinla socda taas ma ku baraarugsan tihiinoo ma og tihiin mise waa wax idinka daahan oo aadan ogeynina oo aad mataqaanaa moodeysin inay waxa meel kale idinkaga imanayaan wa wa wa waa gartay aad baad umahadsan tahay ciise guddoomiya uu ku maqlayaa ciise waa u mahad celinayaa waxaan ugu mahad celinayaa inaan ka doodno xaaladaha yaalla dadka soomaaliyeed ama dadka gobolka banaadir ay ku sugan yihiin in talo laga bixiyo oo wixii talaa ay qabaan iyo wixii xalka ay u arkaan iyo waxyaabaha annaga naloo kaga baahan yahay iyo iyaga naftooda waxaa looga baahan yahay inta intaba inaan wax iska tusaalayno iyadoo si xurmad leh oo ummadnimo aan u wada hadlayno waxna isula saxayno waxaan u aragnaa waa mahadsanya walaalkay marka ugu horeysa dadka soomaaliyeed mas-uuliyadna way iska saarnaa mas-uuliyadanuna way naga saaran tahay xadad badan oo kala duwan ba aan kala lahaana e haddii garasho iyo cilmi ilaahay kuusaa kuu siiyana qoftii wax uun qaban karta waa laga rabaa inay mas-uuliyadda ay garashadeeda iyo cilmigeeda leedahay ay ka geysato oo qolo walba waxa lagala hadlo ay u baahan loo baahan yahay inay kala hadasho annaga ka mas-uulada haan maamul marka ugu horeeya wax kastoo dhib keenaya inaan ka hortagno dhibka oo aan isleenaha ama xaggiinay ka imaan kartaa ama xaga kaley ka imaan kartaa way isku dayeynaa laakiin hadba un waxbaa dhaca oo ay ku dhacayaan hadba un si amaraala iyo siyo laga yaabo in waxyaabo badan oo dadaalyaradana ay qayb ka keeni karto duruufaha jaraana ay qayb ka keeni karaan dadka soomaaliyeed oo hadday ama dhintaan ama dhaawacmaana xil baan iska saarnaa badan hadba wixii un la qaban karo iyo hadba dadaal badanaan ka qabanaa sababtoo ah dadku nooma kala duwnaa qof xil wadata iyo qof shacaba labadaba wixii dadkeena dhib gaara waa ka xunnahay waana ka danqanaynaa dadkeennana dib uma rabno dadka dadka dhibka u geysanaya oo mar walba dhibka ka shaqeeyana in lagu cambaareeyo iyo in lagu caayo iyo in lagu dhaleeceeyana ayagaa mudan annagu dadka wanaagiisa noloshiisa horumarkiisa ayaan danaynaynaa oon ka fikirnaa oon meesha ku habboon la eegaynaa in mid gaatiin iyo dilitaan iyo dibudac ka shaqaynaya aan eegno waa dhib ayaduna taagano laga maarmayo sidii wax looga qaba lahay talana u baahan taageerana u baahan waxaana ka rabnaa dadka soomaaliyeed oo dhan xoog iyo ka shaqayn isgarab taagan u baahan waxaan ka rabnaa dadka soomaaliyeed xeebda iyo cambaaraynta ay leeyihiin waxaan ka rabnaa dadka soomaaliyeed mid baa gurigiisa ka abaabulaya oo ka siinaya qalabka markuu qof kusoo dilana inta lasoo cararo guriga meel u gelina ama gabadha dambiil ugu qaadaysa mid baa agaasimaya ama qarinaya waxaasoo dhan inaad waxa ku habboon wax ka tiraadiin haddaad tihiin saaxibul cilmi iyo haddaad tihiin saaxibul caqli labadaba waa rijaynaynaa waxaan ku soo ururinayaa oon xaggeeda usoo laabanaya annagu wax maan keenaya iyo wax shacabka aan ka shaqaynayno wanaagooda dhib u keenaya oo xaggeenna ka yimaada insha allah inna loo tilmaamo oo bulshadu ay farta ku fiiqda wixii xunna diyaaraan u nahay annaguna haddii alla idna gacanna ka geysamo doono kamana shaqay doona waxaan ka shaqaynaynaa wixii dadka wanaag u ahoo nabadgelyadooda iyo sharafkooda iyo horumarkooda ka shaqaynaya marxaladda ku habboon iyo marxaladda dadka soomaaliyeed ee la isleeya ama hebel uga habboonaan lahay hebel oo madaxdeena qaranku ay qofta ay isleeda qoftaas amay ka habboonta ay ku bedeshana cidda lagu bedelo waanu la shaqayn doona aan u malaynayna cid walba ay taa sida aan qabaan qof walba ka mataalaya waxaan doonaynaa inaan shaqayno dadkeennana u shaqayno aad baad umahadsan tahay ciisena aad buu mahadsan yahay guddoomiye dhegeysto kale ayaa qadka ku jira oo raba inaan soo geliyo dhegeysta ku bilow magacaaga iyo halka aad nagala soo xiriirayso bismillahi raxmaan raxiim maxamed aad baad umahadsan tahay waa mahad maxamed sheekh oo mahadistiin loo yaqaano oo ku nool magaalada johannesburg ee dalka koonfur africa waxaan uga horeyn salaamayaa adiga iyo guddoomiyahaba guddoomiye warsame waxaan ku leeyahay salaamullaahi calaykum salaan kadib waxaan rabaa guddoomiyaha inaan weydiiyo maadaama isagu uu yahay guddoomiyihii amniga ee gobolka banaadir meesha keliyaheena soomaaliya hadda xaaladeedu ay ka qasan tahay ama ay ka degi laadahay ay tahay muqdisho ay tahay ani waxaan ka mid ahaa wariyaashii muqdisho ku sugnaa dhowr iyo tobankii sane lasoo dhaafa haddana kasoo tegay ku nool dalkan koonfur africa dhibka ugu badanna waxa ama xagga dawladda marka la eedeeyo waxa uu ku dhacayo waxay tahay maamulka gobolka banaadir oo uu hadda nagala joogo guddoomiyaha xagga amniga miyaysan ahayn maadaama hadda maamulka gobolka banaadir uu wada maamulo lix iyo toddobiyo tobanka degme ee gobolka banaadir miyaysan ahayn in shacabka ku dhaqan degmooyinkaasi inay u qabtaan workshoobyo ku saabsan xagga amniga si ay usoo gudbiyaan dhibaatooyinka ay geysan karaan kuwa dhagarqabayaasha ah ee ku sugan aagagaas ama maxaa layihahdaa xaafadaha qaar ee muqdisho midda labaad ee dhibka ugu badan aan raba inaan weydiiyo waxay tahay xagga ammaanka ee ka dhacda degmada wada jir dhibka ugu badan ee magaalada muqdisho ka dhaca ayaa ka yimaada waayo dawladda ama gobolka banaadir uu wax uga qaban laayahay deegaankaas sababtoo haddii la yidhaahdo hotel jasiira dhibka ugu dambeeya hadda ka dhacay waxaa laga weeraray waa buulixubay haddii la yidhaahdo waryaal la dilay haddii la yidhahdo mas-uuliyiin dawladda oo ka tirsan oo la dilay waxaa lagu diraa un deegaankaasaa lagu diraa marka laga soo tago deegaanka suuqa xoolaha iyo hurwaa iyo sidoo kale dayniila dhibaatooyinka ka dhaca maxay dawladda wax uga qaban laadahay waa su-aasha koowaad su-aasha labaadna waxay tahay maxay gobolka banaadir ugu qaban laayihiin shacabka ku dhaqan degmooyinka ay maamulaan workshopyo ku saabsan ama wacyigelin ku saabsan xagga amniga si shacabki iyo dawladdu isku fahmaan wa waa gartay aad baad umahadsan tahay mahad maxamed sheikh oo nagala soo xiriiray dalka koonfur africa guddoomiye waad maqlaysaa waa mahadsan tahay mahad mahad maxamed sheikh waa salaamaya walaalkay waana mahadsan yahay tilmaam fiican iyo talano xurlana way tahay labada arrimood mid walba haddaan ka jawaabno midda koowaad oo ah buulaxubey ayaa mar walba laga soo wereeraraa ama wariyayaasha lagu dilaa ama dad badan lagu dilaa maxaa wax looga qaban laaya horta magaalada muqdisho ayaa dadkan meeshay raba ka imaanayaan madaafiicta ka tuureen meesha meeshana madfaxu ka dhaca mar walba meeshana loo tuuraa ma joog joogtee meeshii la rabaa inta birahan iyo balaayadan laga soo raro ayaa meesha la keenaa meel kasta wax ka dhacayaan ama qolada la dilayo inta la gaado la dabagalaa un meel lagu dilaa magaalada dhan baa waxay u baahan tahay shaqo iyo xal dadka soomaaliyeedna dad isu ego isla dhashay oo laba walaalaa laga yaabo inuu midna ku xiran kamid yahay dowladda midna ou gacansaar iyo aragti aaminsanaansho uu laleeyahay qolada kale ayaa dhibabku ka imaanayaan dadka soomaaliyeed in dhibaatadii soo martay iyo dhibaatooyinka laga cabsanayo mar walba loo geysto waa ka xishoonaynaa oo dowladdu waa waa waa ka dhowrsanaysaa waxay jeclaa laheed wanaag waxay jeclaa laheed dadka soomaaliyeed dulmiyaa lagala soo baalaye inaan dulmi iyo lagu wadin inaan dadka soomaaliyeed la maagin haddii lagu daayo ciidanna waa garan kartaa dhibabka iyo waxa ka imaan doona iyo waxa ka imaan kara farsamabaab badan ee la hubinayo mar walba in lagu adeego waxna lagu qabto ayaa loo fekerayaa laguna shaqaynayay hadbana un haddii alla idmo ra'yi iyo dadaal baa imaan doona inkastoo dadku dhimanayo oo dadku in la badbaadsho dadaal ciidan loo galo uu u baahan yahay haddana waxgaradka maamulka gacmaha kula jira ama wasaaradale ama gobolle ama amnile waa u jeedaan canaantuna waa nagu wada dhacaysaa oo waxa layleeyahay ama waxa garta ah oo laygala hadlayo way nagu wada dhacaysaa waxaana rijayn doonaa waxa iyo wixii lamidaba insha allah in la jeeyin doono waxna laga qaban doono taasi waa meel midda labaad waxa weeye maxaa degmooyinka tababaro iyo loogu fidilaayahay si waxyaabahaas wax looga qabto bulshadu u howlgasho ayadana sidoo kale waa ka mahad celinaynaa waa ka shaqaynaynay mar horaan abaabilkeeda isu diyaarinay mar horaan tirakoob iyo dariseyn iyo shaqo iyo wax badan isugu duunay haddii waa garan kartaan duruufo badanaa nagu dhacay dibidhac dhinac walba oo maskax iyo muruq iyo maalba intaba ayaa nagu dhaco labaatan sano burburahanna soo gaaray qoftuna waxay dhaqaaqi kartaa ama waxqaradkeedu laakaana hadba markii ay tansiilaadkeedi waxa ay leeg yihiin waxaan rajaynaynaa dadkeennu hadday tahay maskaxda hadday tahay talada hadday tahay waxdheefka hadday tahay isla shaqaynta waxa ay ku dhacayaan waa guryaheenni guryaheenii wax ku dhacaya oo dhammaanteennana wada saamaynaana inaan iska kasha kaashano dhanka wanaagga isugu beelmanaana nalaga raba saaxda dowladda iyo iyo maamulka waxaa laga rabaa hogaamin iyo talada tilmaamta ummadda waxaana rajeynay doonaa insha allah in tilmaantiina imaan doonto annaguna annagoo waxyaabo badan iyo latashiyo iyo isku aadin iyo bislayn bulshada iyo waxyaabo badan ku jirna inaan ku dhaqaaqno hawshaas horena waa u bilaabnay haddana waa ka shaqayn doonaa waxaana rajaynaynaa inaan ka shaqayno bulshadeena badbaadadeeda iyo horumarkeeda wa waa gartay aad baad mahadsantaa guddoomiye dhegeyste kale ayaa qadka ku jira dhegeyste ku bilow magacaaga iyo halkaad nagala soo xiriirayso asalaamu calaykum magacayga waa axmed cilmi jinaanka ala hadlaya colaad aad baad umahadsantaa axmed doctor axmed cilmi kusoo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha aad baan idiin salaamaya adig iyo guddoomiye ku-xigeenka dhanka ammaanka ee gobolka banaadir waa ku dhowahay aniga ra'yina waa qabaa su-aalna waan qabaa talana waa usoo jeedinayaa maamulka gobolka banaadir haye haddaan haddaan horumarsado taladan usoo jeedinayo waxa weeye ummadda soomaaliyeed meel walba ay joogto waxay eegeysaa magaalada muqdisho gaar ahaan gobolka banaadir maanta waxa ka socda waana rajadii ugu dambeysay oo aanu ka qabno in ammaanka magaalada muqdisho uu dib usoo laabto waxaan ku talin lahaa in ilaahay looga baqo ummadan ammaanka magaalada muqdisho si daacada loo sugo oo magaalada muqdisho waxaan ognahay qeybo kamida oo dhan in hadda ammaankeeda uusan wada sugneen wadada maka almukarama iyo wixii hadda agteeda oo keliya in ammaankeeda si aada loo sugo xitaa waa la kari waa la kari laayahay marka waxaan soo jeedin lahaa oo talo kusoo jeedin lahaa in maamulka gobolka banaadir iyo taliyayaasha ciidamada nabad sugidda iyo booliiska iyo iyo xoogga iyo wasaaradda arrimaha gudaha inay ilaahay oga baqaan oo ummaddan ammaankeeda ay sugaan oo ciidamadana mishaarkooda ay siiyaan taasaan horta talo ku jeedin lahaa su-aal haddaan usoo jeediyo waxaa kamid a su-aalahan qabo magaalada muqdisho sida yaakshid iyo hurwaa iyo dayniile habeenkii waxaa ka taliya ururka al-shabaab baa ka taliyo waana cad tahay meelaha aroosyada lagu qabta intay tagaan ee dadka kala ceyriyaan ciidamada dawladda ma joogaan maamulka gobolka banaadir waxay xaflado ku qabtaan hotel jazeera iyo hotel balasa iyo wadada makaal muqan intaasay xaflado ku qabtaan xitaa iyaga laftooda guryaha ma tegi karaan meelaha hurwaa iyo suuqa xoolaha iyo ma tegi karaan marka iyaga ma muqdisho qeybo kamid un bay may madax u yihiin mise muqdisho o dhan bay madax u yihiin maxaase hortaagan in ammaanka magaalada muqdisho ay boqol kiiba boqol wada sugaan ay magaalada wada gaaraan oo ciidamada wada gaarsiiyaan magaalada maraas afarta afarta gees inay wada gaarsiiyaan maxaa u diidan horta guddoomiyaha waa weydiinaya waa kala aan kala qaadna marka ugu horreysa su-aashaha ka jawaaba guddoomiye waad maqlaysaa
aada u mahadsan yahay axmed cilmi waa wax saxa waana aaminsana waana laga shaqeeyaa way dhimanaanaysaa adduunya mar walba ma wada dhammaan waxyaabo badanna waa qabnaa oo annaga nafteenna waxna waa qiranaynaa inay naga dacyacan yihiin waxna waan qabanaa ilaahay idankiina waxaan aaminsannaha waxa weeye inaan wax qabanno sida aan rijaynayno isbedelo iyo waxyaaba badana uun wax naga warwareegshay annaga nafteena higsigeenna waxay inaanaan maantay halka laysu hayn haddana waa rajaynaynaa insha allah waxyaabaha bulshadu nagu dhaliilayso saaxiibadeennana waxyaabaha ay ka hadlaya hadlayaan wax jida weeye insha allahna waxaan rajayn doonaa inaan qaban doono annaguna waa qabnaa dareenkaas iyo dagaalkaas haddii ay nagu yareenno inaan badino anaan anaan qabanaan inaan hadda qabano insha allah ilahay idanka waa rajaynayna waa waa gartay su-aasha labaad axmed cilmi aanka waxay tahay meelaha ay qaraxyada ka dhacaan ee magaalada muqdisho tusaale ahaan hadda qaraxii ugu dambeeyey hotel jaziira ka dhacay markii uu qaraxii koowaad dhacay askartii meesha joogtay waxay ku waxay ku xoomeen gaari kaloo meesha yeelay waa gaarigii ugu badnaa ee askartii iyo ciidamadii ay ku dhamaadeen oo markii ay ku xoomeen la qarxiyey marka ciidamada maamulka ama ciidamada magaalada muqdisho ammaankeeda sugo miyaysan khibrad ku qaadan qaraxyadii hore ee kaga horreeyey ee dhacay ee inta qarax la riday markay gawaaridii kale ku xoomeen kii kale la qarxiyey miyaysan aragti ku qaadan maamulka gobolka banaadir ciidamada kama kama wacyigeliyo miya qoraxyada noocaas oo kale iyo qaabka loo abaabuli kara mise xafiisyada unbaa subaxii la fadhiistaa galabtiina hoteelada lagu shaahaa say wax u socdaan wa wa wa waa gartay aad baad umahadsan tahay warsame aada u mahadsan yahay axmed su-aasha labaad sax weeye waxa lasoo maray iyo waxa dadka mar walba ku dhacay in waayo arag lagu noqdo madaxda iyo mas-uuliyiinta iyo saraakiisha iyo ciidamada iyo dadka la tababaray oo waayaaraga waqtiyada badan dhibaatadii dagaalada ku jiray ma intoo jignaan badanu jirto soomaalidaas waxay tirayaa tiraahdaa dhiig baxayaa dhafoora kuma jiro qof dhimanaysa qofna ma celin karto meeshiina hadda markii maana joogino anigu hadda waaba maqnay siday wax u dhaceen waan ka maqnay beledweyne meesha layihaha jawher oo biyo iyo iyo iyo iyo dhibaatooyin ka jireen tiro badan aan ku maqnay laakiin waxa aan leenahay waxa weeye insha allah in dadkeena waxyaabaha dhacaya laga badbaadiyo guntiga loo xirto duruufaha jira laga saaro qolo walba iyo qof walba hawsha ay ummadda u hayso ay adkayso xisaabna daba joogto insha allah waa sugaynaa aad baad umahadsantaha axmed cilmi oo naga soo wacay dalka china waxaan rabaa guddoomiye su-aasha ugu dambeysa xaggeenna haddaan ku weydiiyo bal xiriirka ka dhexeeya iyo wada shaqaynta ka dhexeysa maamulka gobolka banaadir dhinaca amniga iyo ciidamada ammaanka ee magaalada muqdisho ee dowladda federaalk ee soomaaliya intuu leegyaha wada shaqaynta ka dhexeysa waa mahadsan tahay wada shaqayn baa ka dhexeysa laakiin wadashaqayntu mar haddii hawlihii loo idmaday aan aan boqol kiiba boqol lagu guuleysan dhimanaanshay u muuqanaysaa waxyaabahaan jecelnaha inaan iska saxno waxyaabahaan jecelnaha in la qabto waxyaabaha aan jecelnaha in workshopyo loo qabto marxaladaha iyo isbedelada iyo dagaalada marxaladda iyo waktiga iyo u eg sidii tababaradeeda loo heli lahay wax badan aan u baahannahay adinka dibadaha jooga oo dalka wax kula ama ku dhashay ama dadkiinii joogto joogaan ama adinka naftiinu dalkiinii inaad usoo laabatiin danaynaya oo aan dalka wadan leenahay adinka naftiinu hadday ra'yi tahay iyo hadday wax dheef tahay waxa aan u baahanno oo lagu hawgu xirana inaad qayb ka geysatiin dalkeennana aan ku wada difaacano si adinkuna aad martinimada uga baxdaan annaguna kuwa dhibka wadaan meel u saarno inaad gacantaad ku habboontihiin ood leedihi inaad ka geysataan intaas waa idinku boorina waana idinka codsan aad baad u mahadsan tahay guddoomiye ka qayb qaadashada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan waan kaaga mahad celinaynaa mar kale dhegaystayaal barnaamijkeenii wicitaanka dhegeystaha oo aan toddobaadkan ku soo qaadannay ammaanka magaalada muqdisho martina uu ku ahaa guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee dhinaca amniga ee maamulka gobolka banaadir warsame maxamed xasan oo loo yaqaano joodax intaa haynoo joogo intaan barnaamijkan oo kalea ku kulmaynana waa maxamed colaad xasan oo idinku dhaafaya sidaa iyo nabadgelyo